sanad wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel welibood naga dhagaysanaysaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha dhalinyarada barnaamijkeena madasha dhalinyarada toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa qorshayaasha kala duwan ee dhalinyarada ee sanadkan hadda bilowday ee labada kun iyo shan iyo labaatanka
sanadkani qurtuu isamee wax badan haasadku igala tegay kii horiisaday holyaraanisi kula aan sugoon muddo saadin jiray hayga sii fogi sahanidiro sahanidiro sahanidiro igu simeahow
waxaana barnaamijka igala qaybgelaya dhalinyaro kala duwan oo reer jabuuti ah oo aan wax ka weydiiyey qorshahooda sanadkan cusub iyo waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tegay magacaygu waa haboon cabdiraxmaan oo joogta dalka jabuuti sanadkan dhammaaday waa sanad aada u wanaagsan buu ahaa inkastoo aada u adkaa oo caalamul islaam uu ahaa sanad maxaa ladhahdaa walaalaheen falastiiniyiin ay dhibaato badani gaadhay aanan uga ducaynayno hadduu ilaahay idhaahdo inuu ilaahay ka dulqaado dhibaatada haysata walaalaheen falastiin iyo dal kastoo islaama iyo caalamka oo dhanba dagaalada socda iyo dhibaatooyinka inuu ilaahay ka wada dulqaado ayaanu rajeynaynaa sanadka soo socdayna sanad wax badan bedeli doona inuu noqdo ayaa rajeynaya marka sanadkan hadda maxaa adig kuu qorshaysan qorshayaashaada waa maxay shaksi ahaan sanadka wax badan baa i qorshaysan wax aada ay qorshaysan waxaana rajeynaya inuu de isagale ii suuro galo hadduu ilaahay idhaahdo waana wanaagsan magacayga waa cashtaa xikriyaad ku nool jabuuti qorshahayga sanadkan haddii aan sheego wax weeyaan maadaama aanu horta sanadkan ahayn kii islaamka balse noloshuna ay u baahan tahay in isbedel iyo qorshe adigu aad samaysato sanadkan cusub waxaan rajeynayaa bal horta qur-aanka oo aan hore qoraal ahaan ugu dhigtay inaan xifdiyo sidoo kale maadaamaan joogo dalka jabuuti iyadana waxaan jeclahay inaan luuqadeeda barto oo muddada sanadka aan meel dheer ka gaadho sagale qorshayaashu aad bay u badan yihiin halkana kuma soo koobi karno waxaa kaloo jirta in dee xaggii guurkii oo kale noloshii in xaggii cimrada ama xajka la tago waxyaaba badan sanadkan way jiraan sagalay ilaahay noo fududiyo jabuuti markaad joogteed reer jabuuti ahayn luuqadda faransiiska dadku hadday isla hadli waxa isa talmaan ay xabanayaan hadda shaqadii meel kasta faransiis baa lagu hadlaya marka faransiiska waad u dhaarsan tahay horta faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay isaga inaan waxaba wada bartoon isiraahdo bal sanadka lix bilood kusoo koob lixda kalena wixii kale la sii tacaaluqay haddii garaamarkiisa ama waxyaabo kale oo aan imka garan karayn ay noqoto horta faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay sanad cusub faransiisku oran karaysaa
bunane
waa tahay waxaa tiri qur-aanka maasha allah inuu qur-aanku waa waa waajib in la barto la xafido waxaa tiri waan sii yara daayay markaa shaqooyinka bilaabay marka see u qorsheynaysa hadda inaad dib u wada xafido imika horta badanka waxaa jira xisaabaad horta badanka sagale waxaa jira xisaabaad inoo sahlaya inaynu qur-aan kariimka aynu muddo kooban ku baran karno marka habkaa xisaabta anoo dib u dejin doonaa taas baan rajeynayaa inaan maxay heday aan ku dhaqmo ayna aada igu fududayso badanka sagale horta ugu horeyn sanad wanaagsan waxaan leeyahay waalidkay igu soo tabcay markastana garabkayga taagan iyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan magacayga waa fiisan cabdi in qorshahaadii sheegtay iyo sanadka qorshahayga in khaaska aha waxaan doonayaa qaaniga qaanaan qaatay inaan hortaba aan iska bixiyo oo sanadka soo socdaan ku bixiyo marka xiga in waxaan doonayaa inaan maad aragtay guri aan aan leeyaho magacayga ah inaan dhisto insha allah taasna waan ku tala jiraa qorshahayga ku jirtaa marka sii xiga inaan maad aragtay barashadeeda waxbarashadeeda aan sii xoojiyo oo intaa inka badan aan maad aragtay aan kusii xoojiyaan rabaa iyo qorshooyin kaleo dee markaa iska soo bixi doona way iska jirtaa ha personala way kala horeeyaan marka insha allah saasaan doonaya inaan iskugu dabarido hadduu ilaha idhaahdo kii hadda naga tegay afar labaatanka waxyaabihii ugu waaweynaa aad qabsatay ama waxyaabihii qabyada kaa noqday ee qorshaha ku ahaa markii hore maxaa ka mid waxaa kamid ahaa horta in sanadkii hore sanad kheyr noogu dhammaaday buu ahaa insha allah ilahay aana siiyo xasanaadkiisii iyo wixii aan ku darsanayba laakiin qorshihii iigu weynaa een qabsaday wuxuu ahaa gaari aan iibsaday oo anigu aan leeyahay maasha allah marka saasay ahayd qorshahaygu weynaa kaasuu ahaa haddana sida caadiga ah, dee dadku markay een, guri dhisanayaan gaari bangigii baad amaah ka qaadan haddana waxaad usoo jeesanaysaan lacagtii amaahdaas aad faalkasa ha taasaad usoo jeesanaysaa waayo gaarigua marka hore qorshaha u horeeyaad qaadanaysid marka hore amaah kama fikiraysid waayo waxaad eh, focuska aad saaraysaa waxaad doonaysid baad focuska saaraysaa waxaad leedahay horta waxan qabso ayaad is leedahay marka dambe aad wixii qabsatid ilaahay gacantaadii soo geliyana waxaad leedahay ilahu lahu qaantii iga bixi ilaa aad qaantii aad bixinaysana dee halkii dee wa- wadna xanuun iyo maad aragtay welwel baa kugu beeraya markay laakiin ay kuu soo dhadhawaato qaantaas inay baxdo nafis baad dareemaysaa halkii waxaad gelinaysaa project labaad ood ku bedeshida taa ayaad qorshaha sii samaysanaysaa magacaa ku bilow
bismi illaahi raxmaan raxiim een, magacaygu waa aftaax maxamed barkhad een, waxaan joogaa dalka jabuuti een, isagale su-aashaas wey- aad weydiisay haddii aan ka jawaabo niyow maskaxdayda iyo mataqaanaa qorshahayga waxaa ka mid ah niyow inaan maraykan tagaan doonayay in badanba muddo badan baan ku taamayay inaan maraykan tago insha allah goor ay ii suuroodaba een, goorun baan tegi oka marka waa qorshahaaga sanad walba sanad kasta ha sanad kasta waan ku hamiyaa xataa loteriga waan dhigaa de ilaahay haddana maalin bu kale suuro gelinne qorshay waa kaa laakiin sanadkan hadda trump waxaa la sheegayaa in dadkii hore la soo celinayo marka weli qorshaha waad ku haysataa ha sa- doorkii horeba isagoo soo celinay haddana maanka way kaga jirteen ya oo kaa bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga khadre maxamed axmed baa leedhahaa reer jabuuti baan ahay wallaahi sanadadii hore dee sanadkan iminka maanta aan soo galay insha allah waan soo dhaweyneynaa intii horena wallaahi dee intii horena aduu in aan qorshe aan samaysanoon baan dee br- aan wadni uun programku dee haiska adkaaday laakiin nin walba dee noloshiisa halku ka gaari karo buu ka qabtaa insha allah hadduu ilaahay tallaabadii maanta sanadka hore qaato ka wanaagsan baa insha allah rajeynaya sanadkan Een, dhinacna wallaahi murug bay noo tahay dhinacna farxad bay noo tahay muslimiinta lagumaadee reer falastiin oo aada iyo aad baan uga xunnahay Een, talabaad waxay farxad noo tahay sanadkan dabeeqadiisii loo xusay anagoo caalamka la jaan qaadnay haddaan reer joogto inay xeer soomaali leedahay oo dee salo loo qaaday oo khaasatan u- u gaarana dee ciisaha marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay intii kasoo shaqeynaysay iyo intii ka maamusha waa aada iyo aad baan u salaameynaa wallaahi nimcad baan ku jirnaa alxamdulilah anoo soo koobaya Een, kala saarin dadkayga oo dhan baan wada salaamaya reer jubta dhammaantood baan salaamaya sanad cusub oo kheyr qab ilaahay ha nooga dhigo Een, ah, nimcad baan dee ku jirnaa alxamdulilah asalaamu calaykum waxaa tiri een, sanadka hadda dhamaaday dhowr sano adag buu kamid ahaa waxyaabaha kugu adkaa maxaa kamid ahaa wallaahi program aan u dhigto oon bay ahayd oo shantaas sannadood dee sanadkan keliyaati ma hayna sh- afar sano ka horeysay yuu sanadkan shanaynayay oon programkii ilaa sanadkii lixaad bay ahayd brojiya aan aan galay ahayd ee iminka insha allah brojiga bay ka dhammaaday insha allah haddana hadduu ilaahay dhaha kaa kula midaan geli doona hadduu ilaahay dha inkasoon dese sheegayn ee insha allah ducaan iga doonayaa waan isku ducaynaa alxamdulilah aad baan u fiicannahay marka qorshaad dhigatay shan sano horteed oo yaro adkaa laakiin hadda sanadkan buu kaa dhammaaday afar iyo labaatanka marka shan labaatankan waxaad wadaa qorsho kale inaad bilowdo insha allah oo kaana ilahay kuu fududay insha allah kaana qorshe kalaan wada hadduu ilaahay dhaaho kii kii ka fudud baan hadduu ilaahay dhaa inaan ku tali jiraa hadduu ilaahay dhaaho marka insha allah khayr baan rajaynaynaa dee nimcad Een, ah,
dad badanoo waxaa jira een, eh, qorsho samaysan haddaad qof ku caawiso s- hadda waxaa tiri shan sanaan qorsho samaystay way igu yara adkaa laakiin waan ka baxay anaan ugu talagalay sidee qofku ugu talageli karayaa dad qof uu tala kusiin lahay wallaahi anaga horta reer jabuuti ahaan anagu dee qof kastiba eh, nin walba meeshuu dee ilaahay uu dhagaan buu fadhiyaa marka anaga ahaan markaad aqli dhisanaysideed wallaahi mishaare ka dhisanaysidna way adag tahay laakiin alxamdulilah aduda mishaare aan qaadanayo baan aqli ka dhistay qorshaha aan kuu sheeg nii sheegeen waa qorshahan alxamdulilah daado aad bay igu dhamaatay baro- waxay ahayd qorshahan galan intaabay ahayd iminkana insha allah lix sanadood baan isxidhayayd lixdii sanadood sanadkan iminkaa soo bilanay bilowgiisa ay ku horeysa aduu ilaahay iga dhamaanaya alxamdulilah dee nimcad baan ku jirnaa waa run oo aada bay adag tahay qofku markuu mushaarkiisii uu qaadanayay uu baahnaa uu haddana yiraahdo guri baan ka dhisayaa waa dagaalkii ugu dambeeyey marka ilaahay waa kugu kugu asturay waa kugu dhamaatay alxamdulilah ilahi baa igu asturay muddo lix sanadood bay ahayd oon dee ku talagalay inaan dhexda xidho alxamdulilah waan xidhay aniga odagaygiiba maasha allah way noo gaadhay iminkana waan ka baxnay insha allah sanadkan baa noogu dambeysa aduu dee nimcadan baan ilahay weydiisanaya kiradu waxyaabaha aadka u dhib badan bay kamid tahay ha kiradu wallaahi xoog bay uga adagtahay bay wadanka markasta meel kastoo joogtidba walaayda adduunka oo dhanba meel kastoo joogtid kirada waa laga cabaadaya marka hadee nimcadda dhulka ma wada gaadhay in anaka nagamidoo aqalahantiya ku jirtan weli jiraan in anaka nagamidoo rafaad ku dhisatay way jiraan laakiin walaa alxamdulilah dadaal buux kastaba doonaya wax horta dhulka yaala ma jirto wax la helina ma jirto adduunka wax walba dadaal dadaal bay doonayaan alxamdulilah haddaad dadaashaada nin- ninka dadaalaan xaaji cabaas u gaadhaa una dhaafaana marka waan dadaalnay insha allah aniga odagayga wallahi alxamdulilah waan dadaalnay nimcadda wax ka sinaysa isfahanka ayaa qaalisan haddaad isfahansantihiin adiyo odaygaagu inaad heer gaari karaysiin anuu dadka ugu darayaa labada qofay isfahamta inay cirka gaari karayaan labada qofay isfahansanayna inay kala hari karayaan hadee waxba isla qaban karayn anuu intaaban dadka ugu darayaa Haa, bonani baan leeyahay, sanad wanaagsan magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed nuur sagaley horta sanad wanaagsan su-aasha aad weydiisay haddii aan kaaga jawaabo waxaygu waa sir cid inaan la wadaagana ma doonayo
waxagu adii alla unba isla ogsid bay kuu tahay haa aniga rabbiguun baa isog in aan sii faahfaahiyo ama aan sii gudagalo ma doonayo waxaygu waxaan leeyahay waa sir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan axmed sagal haddaan su-aasheeda ka jawaabo sanadka waxaa iga qorshaysan inaan guursado gabadh kurba joogo maasha allah oo ilaahay ka taxadiray rag iyo rabbina la de marka sanad- marka uu san- waa guur qorshahaagu sanadka qorshahaygu waa guur sanadkan jaceelada in badan baan soo sameeyey laakiin imika waa waqtigii la qalgeliyay insha allah Sanad- marka qofkan eh, qurbi joogta eh, ma isku haystaan mise hadda kadib aa raadinaysa maye iskuma hayna laakiin waan raadinaya meelay ka timaadaba oo soo qabsanaya waan heesayaayo sanad waliba hooyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaage noqolo weyahay kii noo hagaage noqolo haweyahay noqolo haweyahay amin amin amin ilaahu sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ee caafimaad qab ilaahuna gaadhsiiya ummadda islaamkana waxaan ugu dacaynaynaa inuu ilaahay intii dhibaataysan dhibaatada ka dulqaado dalalka islaamka een, iyagana sidoo kale waxaan ugu dacaynaynaa sida een, falastiin inuu ilaahay cadowgan uu ka dulqaado insha allah sidoo kale ee, syria iyadana waxaan ugu dacaynaynaa sanad cusub ayaa u een, u bilowday waxaa u bilowday nolol cusub waxaa u bilowday mataqaanaaye nolol ayna konton sano ka hor ay ugu dambeysay taasina waxaan ugu dacaynaynaa dowladdaasi hadda eh, hana qaaday ee islaamka ah guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada toddobaadkan waxaa idin daadahaynaysay anigoo ah sagal siciid faarax jabuuti ayuu idinka imanayay intaaynu mar kale barnaamij noocan iyo kale ah ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan